howlgalkan muddadana waa socday haddana muddo waa soconaya amniga ayaa waana la wadayaa mar walba amnigu waa waa la hormarinayaa marba waxbaa laga bedelayaa mar walba waa lasii horumarinayaa waana wadaynaa haddii ilaa hidmo muddo waana wadaynaa amniga waana xaqiijinaynaa dadka amnigiisa iyo waxa soo gelaya iyo waxa ka baxaya iyo meel walba puntland oo dhan amnigeeda haddii ilaa hidmo waxa weeye haramcad hadday keenaan shabeel baa u diyaarsan shabeel waana sugaynaa hadee haramcad iyo shabeel waa laga warhayaa say kala yihiin marka waa sugaynaa shabeel baa diyaar u ah puntlandna cidna ka yeeli mayso in lagu soo xadgudbo bulshada waxaan ugu baaqaynaa inay la shaqeeyaan ciidanka dhammaan inay booliis noqdaan meel alla waxay arkaan iyagoo xogtoodu dhowrsan tahay inay soo sheegaan xogtoodana la sheegi maayo waxaa la rabaa qof kasta waxa uu arko oo uu dareemo ama ka shakiyo inuu soo sheego inay shaqeeyaan in laga wada shaqeeyo amniga baan sidaasaan haddii ilaa hidmo ugu baaqayaa ciidamaduna heegan bay u yihiin difaaca puntland dhinac kasta